أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus kuwada ugu doorka roon dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose lacagta shilin soomaaliga ayaa isticmaalkeeda laga diiday magaalada muqdisho iyadoo arrintaasi ay si weyn u saamaysay shacabka ku dhaqan gobolka banaadir munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday ka qalinjabisay rawdada almakaarim ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud bulshada ku dhaqan xaafad ka tirsan magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhulboob ay ku hayso kooxda ridada soomaaliya guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaadhsiiyey deegaano kala dhaca koonfurta iyo waqooyiga dalka soomaaliya waa subaxnimo talaada ah oo taariikhdu ku beegan tahay ka shawaal sannada hijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka danow ee wilaayada shabeellada hoose waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laisku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan lacagta shilin soomaaliga ayaa isticmaalkeeda laga diiday magaalada muqdisho iyadoo arrintaasi ay si weyn u saamaysay shacabka ku dhaqan gobolka banaadir sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen cabdiqani moxamed ganacsatada magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa si rasmi ah u joojiyey qabashada lacagta shilinka soomaaliga taasi oo ay cabasho xooggan ka muujiyeen shacabka ku dhaqan gobolka banaadir shalay ayay mar qura shacabku ku waabariisteen diidmada lacagta shilinka soomaaliga go'aankan ayaa si deg deg ah uga dhaqangalay suuqyada waaweyn ee ku yaala caasimadda waxaa sidoo kale shilinka soomaaliga iska diiday wadayaasha gaadiidka dadweynaha sida blka mootobajaajta iyo goobaha kale ee ganacsiga maqaayadaha iyo baararka laga cunteeyo ee magaalada muqdisho ayaa sidoo kale ka mid a goobaha laga diiday qabashada shilinka soomaaliga taasi oo caqabad weyn ku noqotay shacabka soomaaliyeed diidmada xooggan ee shilinka soomaaliga ayaa loo sababeeyey in lacagtu noqotay mid duugowday waxaa la arkayey qaar ka mid a harqaanlayaasha oo sida dharka oo kale u tolaya lacagta go'go'day ee shilinka soomaaliga dadka gaadiidka raacaya kuwa ka cuntaynaya baararka kuwa u dukaamaysa tagaya xarumaha ganacsiga iyo kuwa kale ayaa sheegay in si isku mid ah loo weydiinayay inay wataan lacagaha danabaysan ee doolarka haddii uu qofku dhaho waxaan haystaa shilinka soomaaligana dib loo celinayey marka laga soo tago in tallaabadan ay caqabad ku noqotay shacabka soomaaliyeed waxaa dhanka kale ku hantibeelay ganacsato ilwareedyo ayaa sheegay in dadka uu go'aankan saameeyey ay ka mid yihiin sariiflayaasha ka howlgala muqdisho qaarkood oo habeen hore la jiiftay faa'iidada boqolaal milyan oo shilinka soomaaliga ah ayaa shalay ku soo toosay iyaga oo jeeb maran tallaabada ay ganacsatada muqdisho ku joojiyeen isticmaalka lacagta shilinka soomaaliga gaar ahaan tan kunka shilin oo laga isticmaalayay qaybo badan oo dalka ka mid ah waxaa si isku mid ah cabasho uga muujiyey qaybaha kala duwan ee bulshada caasimadda waa kuwan bulshada muqdisho oo ka warbixinaya saameynta ay ku yeelatay diidmada ah isticmaalka lacagta shilinka arrintaas waa arrin laleeyaha bay noqotay anigoo arday oo jaamacadeed eh anaga sida badan waxaa waa caasiyaas ka raacnaa caasiyadii saakay waxay taagan yihiinbo kaash ma rabno meeshii oo toddoba kun sideed kun aan baabuur ku raaci jirno waxay taagan yihiin labaatan shish tuur dhibic labaatan tuur dhibic afar tuur marka aniga kaashkeena waa iska soo noqsanaa majaabkaa iskaga wadanaa waa xaaladdaasaan haysato ha lacagta way soo noqotay baabuurkuu diiday casiga meeshii aa lacagta tuuraysay waxaa e v c a tuur lagu dhahaa sababtaasaa dhibaatadaasaa jirto khasab waay aniga danaan leenahay mogtahay waxaa haddaa may dhahd waxaa waa lugoy mogtahay waa nugu dhacda waa inaan iska qaadanayna waa iska raacayna maxaa samaynaa maad tirada meelaan wax kaga iibsadaa laaya laba doolaroo hadda dhiisiiya oo mootaan ku soo qaaday waxbaa raba inaan ku iibsado animaba ogeenba waxbaa raba inaan kusoo iibsado maxalla lacagtaada shaqaymayso waa wataa shaqaymayso laba dooran ku qaada mooto weeye haddana ma shaqaynayso waa adigu lixdan kun weeye waa iga diidaa dukaanba wax ka rada inaa ku gadaadana waa iga diiday anigu maanta magaalada shir soomaaliga aadaa looga diidan oo aragna saaka hadda shacabku waxay isku maraanay waa isku dhaafaan dadkii inay guryaha ku xayiran qaarkood laga yaabaa waxaa arkaya maqaayad yar galay oo laleeyahay dan shilan soomaali aad waad raashinkayga cunin doorarada na wada caqabad taas caqabad oo gooni oo hadda waddanka maalmahan kusoo korortoba Ee, horta waa sax waa la soconnaa maadaama dhallinyarada soomaaliyeed oo xamara ku noolaan nahay Ee, lacagta horta way burburtay lacagta sidii waaga hore ay u qurux badnaan jirto u cusbanaan jirta hadda ma aha lacagay way burburtay kun jaaxan iyo ay lacagtii noqotay Ee, saakin waa dee waa arkayo in dhibac hal tuur iyo lisdhaha iyadana waa arkaya iyadana taasna waa aad mu mu qurux badnaan annaga badanaa waxaan ku shaqeynaa waa doolarba ganacsada yaryarka badanaa looga shaqeeyaa shilin soomaaliga sida khudaarta oo kale iyo miisaska noocaas oo kale khudaarta badanaa lacagta shilin soomaaliga looga shaqeeyaa haddii imaamadii iyo gab- carruurta ay lacagta kaashka ay u dhiibata ay wax ku soo gedi karin ayadan dhibkeeda ay leedahay anaga markii hore horta shilinka soomaaliga dhibku ma aana qabin shidaalada naga qaadanaysa iyo naagaha maqaayooyinka aan waxa iskigocnayn shidaalkan oo ku dhiibanayn hadda haddiiba naagihii shidaalka ee diideen oone naagihii shaaha gadaaya ee diideen rafaad badan baa ku qabnaa lacagtii burbur badanay noqotay jeejeexay noqotay ummaddii anaga b l aan nahay waa qaadnaa markaan qaadno waana laga diidaa dadka e b c ku tuuraan waxay ku leeyihiin eh, iga bedel kunkan waa jeexan yahay marka silac baa ku qabnaa war maanta alaab liga soo diiday lacagta kaashka madaxaan baar waxaan ka imaaday lacagta kaashka dhan waa liga diiday labaatan sitimood wataa toban sitimood wataa le waa sheekada shidaalkaa noola keenay lacagta kaashkay diidan yihiin magaalada muqdisho waxay ka mid tahay goobaha ay ku dambaysay isticmaalka lacagta shilinka soomaaliga go'aanka diidmada lacagta iyo sidoo kale shalay ka dhaqangalay degmada jowhar lacagta shilinka soomaaliga ayana hadda ka shaqayn inta badan dalka laga soo bilaabo dadka ku dhaqan deegaanada puntland ilaa beledweyne ayaa horey uga guuray isticmaalkeeda waxayna tani si weyn u saameyn doontaa dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka nugul oo si weyn u isticmaali jiray mahadsanid cabdiqani munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinaya arday ka qalinjabisay rawdada almakaarim ayaa ka dhacday degmada galhariiri ee wilaayada galgaduud sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed إلى القرآن يا صحبي فذلك أعظم الكتب إلى القرآن يا صحبي فذلك أعظم الكتب waxay ahayd xaflad si heersare ah loo soo agaasimay oo lagu qabtay degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taas oo lagu maamuusayay dufcaddii ugu horraysay ee ka qalinjabisa rawdada almakaarim litarbiyati al atfaal wa icdaadi al ajyaal rawdadan oo ah goob tacliimeed oo lagu barbaariyo ubadka yaryar ayaa diiradda saarta baridda farta akhriska iyo qaar ka mid ah mutunta cilmiga iyadoo sidoo kale xoogga la saarayo tarbiyada akhlaaqda wanaagsan iyo dhisidda caqiido suuban ardayda ka qalinjabisay rawdada ayaa gaaraya afartan iyo kow arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo soo bandhigay horumar muuqda intii ay ku jireen waxbarashada xafladda lagu maamuusaya ardayda waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin culimaa'udiin nuqabo macallimiin iyo waalidiinta ardayda kuwaas oo si weyn u muujiyey farxaddooda iyo taageeradooda ku aadan guusha ubadka ugu horeyn waxaa munaasabadda laga jeediyey warbixin faahfaahsan oo ka hadlaysay howlaha iyo horumarada ay gaartay rawdada taas oo iftiimisay dadaalada lagu bixinayo tarbiyada jiilka soo koraya madarasadan waxaa la furay taariikhda islaamku markay ahayd bisha koowaad saddexdeed kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri ujeedooyinka loo furay madarasadan waxaa ka mid a kow in carruurta lagu barbaariyo caqiidada islaamiga labo in la soo saaro awoodda ku qarsoon carruurta yaryar saddex in la tusiyo bulshada carruurta yaryar in wax la bari karo afar in la muujiyo awoodda haweenka in ay waxbari karaan ubadka waxbarashadana ay ku leeyihiin door sarreeya madarasadan carruurta dhigata waxa ay da'doodu tahay afar jir ilaa siddeed jir madarasadan waxaa barayaal ka ah gabdho ka kooban maamul iyo mucallimiin intaasi kadib qaar ka mid ah ardaydii ka qalinjabisay ayaa soo bandhigay barnaamijyo kala duwan oo isugu jiray aqoon iyo tarbiyo kuwaas oo si weyn u soo jiitay indhaha iyo dhagaha ka soo qaybgalayaasha munaasabadda أيها الأخيار الأفاضل الأعلام الأماجد نرحبكم بحفلة اختتامية بمرحلة زمنية وتربية شرعية بمدرسة مثالية أخلاقية ذهبية أخذت دورها من حياة الأطفال وتربية الغلمان روضة المكارم لتربية الأطفال رفعت أعلامها وبذلت أجوادها لتعليم الأولاد متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأين ولد ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثاني عشر في شهر ربيع الأول عام الفيل وولد بمكة المكرمة من أول من آمن به من الصبيان أول من آمن به من الصبيان علي بن أبي طالب yaraantiin bartaa yaraantiin kacaa togtaa iyo seefta yaraantiin bartaa hiibka yahuuda seeftaada garsii muslim kasta dulman adoo ku sugaa u fiirsoo dhashaan dintii xifdiyay rabbow ka wadaa dhigdhashii jannada u fiirsoo dhashaan dintii xifdiyay rabbow ka wadaa dhigdhashii jannada rabbow ka wadaa dhigdhashii jannada sidoo kale waxaa halkaasi ka jeediyey kelimado kala duwan naqiib cabdinuur oo ka mid ah nuqbada wilaayada galgaduud iyo sidoo kale waalidiinta ardayda kuwaasoo bogaadiyey kaalinta muhiimka ah ee rowdadu ka qaadatay korinta iyo barbaarinta ubadka
waxaan ogaanaa marka in ilmaha yaryarka ay ku sii macaan badan tahay in wax la baro maxaa yeele dariiqi saxda ah ay qaadeen waxa kale ma fahamsano wax kama oga wixii loo sheego waa kalaamullahi rabbialcaalamiin iyo axaadiista nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayaday qabteen waana ku barbaareen macallimiinta ku dadaashay oona tustay waxqabadkooda waxaan leenahay sadaqa jaariya waxaad waxaad qabatay allah idinkaga dhigo macallimiintii macallimiin soo saarta allah idinka dhigo walaalayaal khayrka meeshan ka dhacaa waa runtii nin maqana looga sheekayna mahane ni jooga war ma rabiyo allahaanu mahadnaqaynaa waan u mahad celinaynaa waana ku qanacsannahay ilaahay idinkiisa haddii wax noo dambeeyaana waa keenaynaa haddayna noo dambayna waxaa joogan ku sii dadaalaynaa ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiriyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid oo jeediyey kelimad dardaaran ahaa islaamka cinaayada iyo dadaalka uu siiyey dadka yaryar oo maaragtay oo naashi'iinta ah in maaragtay ihtimaam gaar ah islaamka inuu siiyey islaamka marka ee nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa iyo siiradiisa iyo dhaqankiisa se markaas ay ugu badan tahay carruurta oo lagu dadaalo cunug yar ayuu la hadlayaa nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahay sami illaaha wakul mima yaliik nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu la hadlayaa wiil yar markaasa wuxuu leeyahay yaa qulaamu innii ucallimuka kalimaatin ixfad illaaha yaxfadak cantaasi towjiihaad ah oo carruurtaasi la siinaayo waxay noqdeen markii dambe in caalamka dadku wax ka bedelo dhanka akhlaaqda dhanka cadaaladda dhanka difaaca ummadda la difaaco insha allahu tacaala waxaan u dardaarmaynaa maktabka dacwada degmooyinka dhammaantood iyo tuulooyinka gabdhaha joogo in sidan oo kale loo abuuro goob dadka wax ku baraan loo nadaamiyo ee insha allahu tacaala waa u dardaarmaynaa rowdada almakaarim litarbiyati alatfaal wa icdaadi alajyaal waa goob waxbarasho oo iftiin u noqotay bulshada kuna tallaabsatay dadaal muuqda oo lagu dhisayo jiil leh aqoon akhlaaq iyo caqiido sugan waxay door muuqda ka qaadatay barbaarinta ubadka yaryar iyagoo isugu daraya cilmi iyo tarbiyo suuban horumarka iyo rowdada gaartay maanta waxa uu muujinayaa dadaalka maamulka macallimiinta iyo waalidiinta kuwaasoo si wadajir ah uga shaqeeyey kubcinta ubadka iyadoo la rajaynayo inay sii ahaato meel lagu barbaariyo jiil waxtar u leh diintooda iyo ummadda muslimiinta
mahadsanid marwan bulshada ku dhaqan xaafado ka tirsan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhulboob ay ku hayso kooxda riddada soomaaliya cabashadan ayaa ka soo yeertay bulshada ku dhaqan halka loo yaqaano haanta dheer oo ka tirsan degmada dayniile ee magaalada muqdisho dadkan ayaana sheegay in lagu soo weeraray guryahooda waxayna dhulka ay degan yihiin loo adeegsanayaa saraakiil ka tirsan ciidanka booliska riddada kuwaas oo dadka u awood sheeganaya muwaadiniintaanu ma mudna in sagaal saacoo habeennimo ciidan u soo daataan inay u dhaqmaan qaab aan sharciga waafaqsanayn naxdingelin cabsigelin handadaad xabbad kuwaas mas-uuliyad aysan ka muuqan sidaas darteed waxaan ka cabanaynaa weerar qaawan oo nala ku soo qaaday xalay sagaal saac argagaxna geliyey gurya nala ka dushay dad nala ka dhaawacay annagoon filanaynin haysanna dhul sharciya oo noola oosta leh oo intii oo u baahnay u dhan yihiin waxba aysan ka maqnayn oo wax ka maqno aysan jirin macallin mahadi oo og dhulkaanu inuu yahay sharci yahay noola oosta leeyahay ayaa soo amray ciidankana soo weeraray dukumiintiyaashaas aad arkaysaan oo wax walba u dhan yihiin ayaa nala siiyey halkii aan ka sugaynay inaannu wixii aan soo marnay ka nasanno waxaannu la kulannay in sagaal saac oo habeennimo ciidanna soo weeraro waxaan is leeyahay ma mudnidin in qaabkaas ciidan idiin soo weeraro laydin argagixiyo ilmaha iyo carruuraha habada lagu dulfuro arrinta noocaasa ayaan ka cabanaynaa nin la ordaa waraaq sagaal saac oo habeennimo noola yimid biikaycam wata baasuuka wata cabdibilayaal siddeed cabdibilo wata war annagu ma ahin etoobiyaan ma ahin meeshaan weligeedaan deganayn intaasaan ku noolayn shar- waxaan ka deganayn dhul dawladeed waana loo sharciyeeyey sharcigii markaan ku seexannay innan shaatigii dowladda wata inuu inta yimaado yidhi aniga wax iga quseeya ma leh waraaqaha aad wadiin xalay sagaal saac albaabka la ii soo garaacay waxaa la yidhi guriga meliida ka soo bax imana qabato mana qaado doono guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaadhsiiyey deegaana ka kala tirsan koonfurta iyo waqooyiga dalka soomaaliya aan ku horeyna wilaayada jubbada dhexe iyo walaalkeen cuthmaan axmed dubow saacadihii lasoo dhaafay guddiga gurmadka abaaraha ayaa biyo gaarsiiyey deegaana hoostaga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyadoo laga jawaabayo in loo gurmado dadkaasi ayay guddiga gurmadka abaaraha u qaabilsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa ay tiro booyadaha gaarsiiyeen deegaanada miyiga ah oo ay xilligaasi biilaan aad u xoogan ka jirtay islamarkaana ay ku dhibaataysnaayeen dadka iyo xoolaha ku nool deegaanadaasi oo ka fogaa dhulka biyaha amaba webiga dadkii biyaha la siiyey ayaa la hadlay idaacadda islaamiga landalus kuwaas oo guddiga ugu mahad celiyey biyaha la soo gaarsiiyey magacay aamina maxamuud cabdiqaadir aawgaab aa liraa maasha allah intii biyahana siisa magacooda madaxooda kor allah ka dhigo italaa degannahay deegaankan waay xoolaha naga baahan dadkaa naga baah walaayada biyahana siisa gacanteeda kor allah ka dhigo cadaawada allah ka qabto gaalada allah naga qabto maasha allah waa khayraysanaha biyaha noola siiya alxamdulilah alshukrilah way mahadsiin meesha itil oo abaaraha ka dhaceen waa ku mahadsiin biyi baynoo keeneen waa dhibka waa naaga soo gaareen ayagana wax dhow ilaahay ma tuso haa waa laaga dherka alxamdulilah ilaahay maas rabaa haddana waa noo keeneen waa mahadsantiin ilaag biya noola keenay daraatana waa noola keenay waa mahadsantaa ee biya inoo keenay wadaadaha kor allah ka dhigo meehan waxaa leeraha tuuna ifkil waa ooneen waa inoo soo gargaareen kor allah ka dhigo maxamed xuseen alirhaan biyo la caboohay walaalas noo keenay ka walaalaha noo keenay islaamiga beesha boqolgeel walaayada islaamka biyiinoo war biyiinoo deeqdi ilaaha mahad leh oo joog tirida boqolgeel biyaha la dhammanaya malaayadana way soo deeqday biyo fiican kulli dadka kulli waa wada gaartay intii turida joogtay nabadoonnada deegaanka ayaa dhankooda la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alandalus iyagoo ka sheekeeyey abaarta ka jirta deegaanadaasi iyo waxqabadka mujaahidiinta ma ahan mark maanta koowo waan u mahad celinaynaa annagoo meesha ku baaba'san biyo la'aan ay ka jirta oo maanta aad aad annagoo dhib qabna la keenay biyihii maantana alxamdulilaah ilaahi subxana watacaala ayaa ku mahadsan waana soo dhowaynaynaa dadka maanta ka soo qayb galay oo arrintan noo keenay waan u mahad celinaa idin insha allah anoo ah nabadoonka beeshir reer bimaal jubbada dhexe waxaa joognaa meel walaayada jubbada dhexe ka tirsan la yidhaaho itili waxay ku aadan tahay magaalada jilib waxay ku aadan tahay huunbirka huunbooy ku aadkeeda birka baddo marka ilaahay fadligiisa waxaa nolo keenay biyi dhaamiin ayaa la soo gaarsiiyey dadkii oo baaba'san geeli oo wada fadhiista oo wada rooqoday biyo aad dooni kareen loodii way kasii daran tahay ilaa habasheegu mar horas ahaayey alxamdulilaah hadda maanta gurmadka abaaraha ee xarakatul shabaab mujaahidiin ayaa maanta biinoo keentay markii ugu horreysana maaha suldaan shuceeb waxa uu ka mid ahaa salaadiintii ku sugneed halkii mas-uuliyiinta guddiga gurmadka abaaraha ay gaarsiiyeen booyadaha biyaha ah oo ay ka faa'iidaysteen dadka iyo dunyada biyahaanna hadda insha allahu tacaala maamulka islaamka noogu gargaaray waxaan leenahay ilaah raxmaanka ha u gargaaro cadowga allaha jibiyo islaamkana allaha quweeyo waxaan leenahay maamulkeenna saacad saacad inuu xaaladdeenna ula socdo ummaddan cid kale u maqan ma lahaan ogaada xaaladdaanoo kale markay dhacdana ilaahay raxmaanka ha ku mahadsan maamulkay naga qabtay waxaan leenahay kor allaha ka dhiga ummaddan noogu deeqday biyahan iyo wanaaggan iyo khayrkan iyo tawxiidkan iyo alla kacabsigan alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar waxaan leenahay ilaahay raxmaanka cisha cadowga allaha ka duwo korna allaha ka dhigo
biyodhaaminta waxaa sidoo kale barbar soconaya raashin qaybin kuwaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay iyagana si dardar leh kaga socday degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada dhexe mahadsaned dubow iminkana saadaq muumin iyo buuraha gulis gurmadkan oo ah mid lacag ah waxa uu guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiiyey boqolaal qoys oo ah dadka abaaruhu ay saameeyeenna oo ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolka bari ee waqooyiga dalka soomaaliya deegaanadan gurmadka la gaarsiiyey waxaa ka mid ah deegaano ka tirsan buuraha goolis oo hoos tagta magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari qaar ka mid ah qoysaska gurmadka lacagta ah la gaarsiiyey ee ku dhaqan gobolka bari ee waqooyiga dalka soomaaliya oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus ayaa xusay in gurmadkani uu ku soo aaday xilli ay baahi weyn u qabeen magacaygo sudan axmed cabdi maxamed yuusuf aa la yidhaha hadda waxaan jooga halkaan kaala hadlaya saxri waxaa la isiiyey konton dollar oo lacag baahida aan u qabay dee taa halka ay keentay soo doontay wuu ku soo doontay wey abaaraha dhacay jilaalaa dhacay jiraba badan baa dhacay ilaahay baa wax yar iyo waxa badan labadaba isagaa bixiya isagaan uga xamdinaqeenaa kale oo wax kale oo badan oo ama raxmad ha noqoto ka rajaynaynaa sidaa iyo khayr baan idin rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahad maxamuud jaalaha baa la yidhaha waxaan joogaa buuraha golis waa la siiyey konton doolar oo lacaga baahida dee waxa weeye iska dareemi kartaa oo dadku abaaraha lasoo maray xool dhaqatuu ahaa oo dad baadiye reer baadiye ah buu ahaa baahi waa loo qabay lacagta waana helay konton doolar mujaahidiinta oo lacagtan ku siisay maxaa ugu ducaynaysaa waxaan ugu dacaynaynaa in ilaahay khayr siiyo gaalada iyo murtadiintan maxaa ku abaaraysaa waxaan ku abaaraynaa in ilaahay duleeyo ilaahayna ka qabto ja maxamed xasan jaacabayda xaggee joogtaa ayaan joogaa maantaan nimi insha allahu konton doolar konton doolar oo lacag ah baahi ceenka ayaa u qabtay lacagta lagu siiyey baahidan dee maalin waxaa badnaada maxaa yihahda kolli ma usoo luweyn baahidan u qabtay mujaahidiinta lacagtan ku siisay maxaa ugu ducaynaysaa waxaan ugu ducaynaa horta daalada alla adduunya aamiin ducaaskooda khayr guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weli sii wada dadaalada gurmadka ballaaran lagu gaarsiinayo dadka abaaruhu ay saameeyeenna ay ku kala dhaqan koonfurta bartamaha iyo waqooyiga dalka soomaaliya aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkan saadaq warbixintiisana waxay guniga gabagabeeyay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balanaah inta ka horaysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu